xaalad abaareed baanu iskaga jirnaa biyadhaan baa tegey biyadhaankibaa joogsaday dadkii wax soo turturi jiray baa waxba waaye xoolihii baa caqbay ma garat xildhibaanada golaha deegaanka ayaanu si degdega isugu nimid maxaa inoo tala baan niri qurunku ninkii uu abyal buu u uraayo maxaynu samaynaayo waxaanu daranay inaanu ballahi karaanka iyada annagu jeebka iyada dhowr bayadeed aanu meele ku kala geyno xildhibaanada golaha deegaanka godob jiraan shirkiina marka ilaa iyo hadda imise booyadood ayaad ku biyadhaamiseen shirku shalay buu dhaxay shalay buu dhaxay wixii maaragtay annagu aanu iska aruurinayna waxay noqotay adigu lix booyadood saddexdaas halka baxay maxaa yeelay saddex baabuur oo ay xildhibaanada golaha deegaanka qaarkood leeyihiin ayaanu saakay sugaal ku sugnay meelo u kala diroo kala raacnay meeshiiba saddex xildhibaan baa u baxay xoolahana waanu kala soocaynay oo wixii liita iyo jirjaamadaanu ka waraabinaynay insha allahuna sidii waxu socdeen iyo goortaanu joognay sidaa u eg tahay markii sawirku noo soo dhammaado baanu idiin soo diraynaa saddexda kalena haddii aan la idmeen berri subaxdaanu daaminaynaa xoolaha meesha ku haray bidhaaminta aad u samayseen hadda bal xaaladooda waa sidee laakiin waxaan kuu sheegi karaa keliya inaanay shan kilomitr xataa kuwa aan kaga jiraan inay soo gaari karin waayahay qoysaska ku nool degmada godob jiraan oo awalba ku tiirsanaa xoolaha iyo beeraha waa sidee hadda beero waad garanaysaa ee laba sanana dee lama lama intifaacsan xoolihii baa dambeeyey xoolihiina markii hore intii ay dhihi garaayeen waa kii iibkooda iska xirnaayo la gaban mayn haatana ayan ay dhaafinku dhaafi maayo ay yihiin dee wax loo doonto qalashana male gabashana male nolosha dadku way adagtahay hadda biyahaanu ku ordaynaa mooyaane dadka noloshiisa xataa raashinkiibaa wuxuu yahay wax aan jirin oo dariiqooyinkii lagu heli jiray ama inii laga heli jiray oo dhan baa iska xirnay soomaha dawladda dhexe wax xiriira mala samayseen iyo guddiyada gurmadka ee abaaraha dhanka culummada iyo weliba guud ahaan dawladda xiriir makala samaysaan xaaladan abaaraha ee ka jira degmada waan la samaynay ka gala deegaan ahaan iyo ka deegaan ahaanba anigu haddeer aniga kula hadlaya haddeer baan garowa ka imi saddex toddobaad baan magaalada garowa ku rafsanayay siddeetan dawladeed oo ay unicef soo marisay baasooyin baanu meeshaan ka qaybinay waxaa nafsaana wax kale idinku raadinaynaa baa laydin qeyradaan baan diraynaa intii aan meeshii joognay baa haddee xoolihii intay nagu soo kay galeen iyo waxaan holay biyii horeba gaarin baa dee daycad noqdeenoo deeyay inaan isaga dhex jirno bay noqotay oo xildhibaanana xaggaasay yimaadeenoo anaa xaggaasaan usoo dirnay oo waxaanba jeclahay xataa redio garow aan igala hadlaysa laftiisa inay ka hadleen oo ka qayra dhaamiyeen laakiin haddee khayradhaantu maalin walba waa socotaa aanu khayradhaanta ka dirnay meelna markii wax kasoo dhaqaaqi waayeen baanu waxaanu nihi warbeemiyeyna waxaasan dhawri karaa bal inagu meelaha u dardaranayno boyad boyad ku tuur ilaaha raxmaanka waxaan weydiisanaynaa isaga midna deqda noo hayo ee inuu raxmadiisa noo furo marka labaadna haddee waxa dhacaya lagama war la'a meeshatan ilaa shan degmo ama gobolka mudug iyo afar degmo oo nugaala dadkeed baa isugu yimid ayaantii hore xoogaha ilaah oo belogdaan hoostiisa ka daaday baa xareeday wax laga maqlay dad aan gaarin oo meeshiiba gaarin baa dadkii hore tiri ku soo noqdeen xildhibaanada iyadoo annagoo dadka abaarta la qabna oo dhibaatada la qabna oo annaga naftarta iyadoo aan dhaamina waxaanu xilligan meelaha ugu yaaxaynaa waxa weeye indhaha caalamku ha idin arkeen oo ummaddu ha aragto waxa meesha ka jira maamulka puntland iyo hay-adaha iyo xataa dalada culimada iyo kulli waxaanu ka codsanaynaa dadku waxba hadda ma dhawri karaan raashin iyo biyatoonna waxba ma sugi karaan shir la qabto iyo laysu tago oo la yidhaahdo bal maxaynu meesha qaynadu ka yeerayso ka yeelnaa iyo midnana hadda ma ay dhawri karaaneen waxala xataa waxaan ka codsanayaa ganacsatada dalka u dhalatay oo deegaanka joogta waxay ka ganacsanayaan waa waxaan baaba'aya dadka dhaqaalaha ribaxa ee ummadda ka